subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saaka ee wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxda golaha wadatashiga qaran oo maanta la kulmi doonta midooda musharaxiinta ciidamada booliiska oo gacanta kusoo dhigay guri ku yaala muqdisho oo lagu beeray xashiishka faham hordhac ah oo laga gaaray khilaafka xukuumadda puntland iyo sidoo kale saraakiisha b s f ta gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo ka wada hadlay la dagaalanka al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax axada taariikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka oo u diyaargaroowa warkii subaxnimo oo dhammaystiran madaxda dowlad waa madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa maanta kulan la yeelan doona midooda musharaxiinta wariyeen xuseen washington ayaa warkan eegaya
shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir adduqa muqdisho ayaa maanta oo xabaa galaya maalintii lixaad golaha wadatashiga qaran ayaa shirkooda waxa ay maanta kulan kula yeelan doonaan midooda musharaxiinta oo ay uga dhagaysan doonaan mar kale cabashooyinka ay ka qabaan doorashada dalka oo ay hore usoo gudbeen midowda midowda musharaxiinta ayaa golaha wadatashiga qaran u gudbinaya cabashooyinka ay ka qabaan hufnaan iyo daahfurnaan la-aanta doorashada dalka waxaana kulankaas maanta ka qaybgalaya inta badan xubnaha midowda musharaxiinta oo ay ku jiraan madaxweynaashii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif ra-isul wasaarihii hore dalka xasan cali khayre shirka golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ee looga hadlaya arrimaha doorashada gaar ahaan sixidda waxyaabay ka qaldamay doorashada iyo jaangoynta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka ayaa la filaya in lasoo gabagabeeyo warar lagu kalsoonaan karo oo la helaya ayaa sheegaya in madaxda golaha wadatashiga qaran ay is-afgaraad ka gaareen qodobada shirka intooda badan oo ay ugu weyntaha arrinta amniga waxaana la sheegayaa in la isku raacay in lagu wareejiyo amniga ciidanka midowda afrika ee amisom sidoo kale shirkaas ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warburtiyeed ka kooban dhowr qodob oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka waa ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed salax midmadoobe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaalihi qorqor iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana hormartiyeedkaas la filayaa in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lasoo saaro iyadoona ay madaxdu ay diiradda ay ku saari doonaan qodobada shirka ay ugu hadleen madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay intoo shirkoodu socday kulamo wadatashiga hore ula yeesheen midowda musharaxiinta madaxweynaha wakiilada beesha caalamka ururada bulshada rayidka iyagoona ka dhageystay talooyin ku aadan doorashooyinka dalka waxaana shirkan u yahay mid ay madaxda ay ka wada qaybgaleen bulshada soomaaliyeed ee wakiilada beesha caalamka ayaa isha ku haya natiijada kasoo bixi doonta shirkaas oo maalmo lix waa oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uga socday madaxda golaha wadatashiga qaran iyadoona diiradda lagu saarayay shirka arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada doorashada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana inta badan midowda iyo sidoo kale golaha wadatashiga qaran ay shirkooda maanta ay uga wada hadli doonaan sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ay ka qabaan doorashada dalka oo hore usoo gudbiyeen xubnaha midowda musharaxiinta
ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay guri lagu beeray xashiish oo ku yaala magaalada muqdisho faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan eegeysa
meeshan waxaa ku jira calaf iyo khamiir iyo maandooriyaho dhan geedaha arkaysaan soo shiiday waa lagu sii dardara waxay karinaayeen waa dhimirta lagu diyaarsanayeen waa khamiiriyeen hadda usoo baxo qofkii u noqday hadda dalkii saari lahayd meesha saar lahaa waa taliya ku-xigeenka qaybta weligow cadde iyo taliyaha saldhigga holwadaag oo iskaashanaya waxa ay sameeyeen howlgal ay kusoo qabteen warshad lagu samaynayo waxyaabaha maanka dooriya sida calaqa xashiishka iyo qamriga waxaana ay ku dhex taalay warshadaas guri ku yaala degmada holwadaag ee gobolkani banaadir iyadoona dadkii ku howlanaa ka shaqaynta arrintani ay baxsadeen walow qof ka mid a dadkaasi saldhigga booliiska holwadaag ay gacanta kusoo dhigeen sidoo kale howlgalkan ayaa qayb ka ahaa xaqiijinta amniga degmada muddooyinkii ugu dambeeyey ayay sheegeen taliyaashan inay wadeen howlgalkan uuna noqon doono mid ay sii laba jibaari doonaan si loo ciribtiro bay yidhaahdeen waxyaabaha lidiga ku ah ammaanka dalka shacabka ayay ka dalbadeen inay la shaqeeyaan laamaha amniga taasoo fududeen u ah helidda amni wanaagsan laguna yareyn karo khataraha amni darro ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda ee muqdisho waa siday hadalka u dhigeen intaasi kadib ugu horeyn warfidiyeenka waxaa la hadlay gaashaanle najiib cabdi abiib najiib carab taliyaha saldhigga holwadaag waxaana uu tilmaamay in dadka ka shaqeeya waxyaabaha maanka dooriya ay ka digtoonaadaan arrintan haddii gacanta lagu soo dhigo guryaha caynkan oo kale ah waxaa la wareegaya ayuu yidhi ciidanka booliiska saldhigga holwadaag qof walba oo degan degmada hoogaag oo meel saanoo kale ugu furan tahay qof walba ha owaado qofkii meel saan ugu furan tahay anaga aan ka qabo aan qabso meesha saanoo kale aan tagno aan ku aragna waxaanoo kale gurigaas waxaa la wareegaya ciidanka booliiska saldhigga hoogaag fariintaas qof walba waa inuu ogaadaa qof anagaan ka yeelin ma jirto in dadku waxaan lagu dhibaateeyo waxaan bakhtiga calaqan iyo iyo xashiishkan iyo in meelahaasaan lagu habeeyo oo dadkii shacabkan lagu dhibaateeyo qof aan ka dhegaysanayno oo ilaah warta ma jiro waxaan u joogno aan u dhafrayno aan u dhafaadayno wax kale maaha waa dadka shacabka oo degan degmada hoogaag qof walba waxaanoo kale haddaa aragtid ajirha kaeli soo sheeg adiga annagaa ka jawaabayno annagaa mas-uuliyadda qaadanayno waxaanoo kale qofkaan ku aragna iyo shacabkii u dhow oo soo sheegi waaya iyagana mas-uuliyadda iga qaadan tilaaba ka qaadan iyagana laakiinse hadda uun xuuraan fiicanaan ugu socday si ama caawa aan ugu guulaysan waxaa keena waxaa waaye soorsi fiicanaan haysanay xogta waa la soo gudbinayay waxaan gaadaynay caawo kale wakhtigaanoo kale aan gaadaynay haddana waa helnaa u jeedin gaashaanle isxaaq maxamed ciise waa taliya xigeenka qaybta weligow cadde dhankiisa isagoo la hadlaya warbaahinta dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka ayuu faray u istaagidda siday ugu shaqayn lahaayeen soo afjaridda warshadaha sidaan oo kale ee ku yaala toddobiiy tobanka degmo ee gobolkani banaadir baaq ayuu u diray maayarka gobolka taasoo ahayd in tallaabo cad uu ka qaado guddoomiyihii ka shaqayn waaya in degmadiisuu ka ciribtiro warshadaha lagu sameeyo waxyaabaha maanka dooriya ee lagu marin habaaminayo maskaxda dhallinyaro badan howlgalkii aan caawa wadnay waxaan muxuu ahaa ku soo qabanay sidaa u jeedaan maandooriyahan oo oo muxuu ahaa warshad weyn aan dhigi karno xaafadahan xaafad ka mid ah marka muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan baaq u dirno xaafadaha gobolka banaadir ee lagu farsameeyo muxuu ahaa calaqa iyo maandooriyaha inay muxuu ahaa soo sheegaan meelaha muxuu ahaa beysku ah xaafaddii aan soo sheegin ayadaa muxuu ahaa sharciga ayaan la tiigsi doonaa waxaan kaloo meeshaan baaq uga dirayaa guddoomiyaasha degmooyinka aan muxuu ahaa ka howlgelin muxuu ahaa meelaha degmooyinka ay muxuu ahaa madaxda ka yihiin inay arrintan ayakuna u istaagaan si muxuu ahaa amniga iyo muxuu ahaa degmadu ay iskugu xirnaadaan degmadii muxuu ahaa waxaanoo kale ay ka furan yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan baaq u diraynaa guddoomiyahaas shaqo ma hayo inuu muxuu ahaa inuu hawshaas inuu shaqo ka qabto guddoomiyahan aan ogeyn xaafadiisa warshaddan ka furan ma dhihi karna shaquu hayaa aadaan uga xunnahay arrintaas booliis ahaan waan wadaynaa inta muxuu ahaa aan ka cirib tirayno maandooriyaha xaafadda faadumo cabduqaadir raadiyahay tifiga dalsan muqdisho
isfaham hordhaca ayaa laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey xukuumadda puntland iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada b s f ta waxaa lagu wadaa in markaasi la shaaciyo xalka laga gaaray khilaafkii gacanka hadalka ahaa ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ee xukuumadda puntland iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada b s f ta ku dhex maray magaalada boosaaso wararka lagu kalsoonaan kara ayaa waxay sheegayaan in markaasi isfahamkan ay wadaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali shar maarke madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo sidoo kale waa madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo gaas iyo isimada maamulka puntland waxaana la filayaa in markaasi lasoo gabagabeeyo khilaafka ka jira puntland ee markaasi colaada sababay isimada puntland qaar ka mid ah iyo mas-uuliyiinta ayaa waxaa markaasi ay ku sugan yihiin magaalada boosaaso waxaana markaasi ay doonayaan sidii ay u xalin lahaayeen khilaafka halkaasi ka jira guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofeor maxamed cismaan jawaari ayaa ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام مواطنين شعبي ميل الجوكام وسلامتهم ما أنت وحان جعلها إن arrimaha qaarkood ayaamaha maskaxdeeda ku wareegaya mowqifkeeda inaan idin sheego iyo sidaan u arko aragtideeda ay tahay inaan la wadaago xaaladda maanta dalka ka jirta ma aha mid laga aamusi karo waa xaalad ugub ah oo aan weligeed soomaaliga soomaaliya intay soo jirtay dowladnimada qaadatay ayna weligeed soo marin weligeedna ma soo marin haddii alku royahay madaxweyne jamhuuriyadeed oo xilkii ka dhammaaday oo weli xafiiskiisii fadhiya muddo sanbi iyo dheeraad ah kusii socoto shacabka kusii socota ku dhowaad weligeedna ma soo marin barlamaan soomaali yani barlamaan xilligiis dhammaaday kii kale aan la dooranin muddo ilaa ka badan hal sano ku dhow yani lix bilood doorasho socoto aan dhammaanayn waxdahay nama soo marin waa la yaaba in arrin horle waa ilaa yani golo wada tashi oo lix qofood ah ama toddoba qofood ah ku kooban oo ilaa sebtembar laba kun sagaal iyo tobankii ilaa maanta socota wax oo had hal aan laga gaarina aan jirin waa arrin kale ugu baayadan aan soo marin waa hay-adihii oo marjaca ahaa oo ka mid yahay baarlamaanka oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuurka marjaca haddii wax laiska khilaafo ama wax dastuuri ah maarata laisku qabsado kala saari lahaa oo aan meesha jirin yani baarlamaankii si gaara loo mil loo milay ama ama loo loo loo dayactay loo gacan bidixiyey oo iska socda shuruucdii doorashada oo lagu heshiiyey baarlamaanka gudbiyey ama wixii kala is-afgaraba ay ku heshiyeen dowlad goboleedyada iyo iyo xukuumadda federaalka oo ayadan laftirkeeda aan ay ku heshiiyeen aan laakiin la fulin ayadan meesha meesha jirtaa arrimaha hadda socdan haddaad u fiirsato waxaa weeyaan dastuurkiina dibaddaa looga baxay oo dastuurka laguma dhex jiro qof walba siduu rabo u sheegtaayoo anigoo arkay qodob hiwlaa anigoo qardo qodob hiwlaa isku yidhaahda waan iska socdaa dastuurkii waa laga baxay shuruucdii waa laga baxay dhaqankii waa laga baxay wada heshiisyadii la galay waa laga baxay xishoodkii iyo sariirkiina waa laga baxay marka intaa hadday dhammaato waxaa bilaabanaya waa yooyoytan iyo foodla isdirgayso oo kale kuwa ka soo saara ku kala bixisamayna kuwa soo saara ku kala samaynaya waxaas dowladnimo ma aha nidaam dowladeedna ma aha ma aha tii lagu dhaqmi jiray xoogaa haddaan dib idin celiyo si cibrad marata aan uga qaadano dowladda duruufii ay soo martay soomaaliya waxaa ka soo qaadaa lixdan iyo afartii ayadoo doorashadii lagu jiro oo ololihii doorashooyinka u socda axsaab siyaasiga ay tartamayaan ayaa xabashada dagaal lagu soo qaaday oo bareer ah oo biciis aan la kala gabanin oo kaarar maatayaabkii xuduudka lagu soo galay waa laga dooday waa laga hadlay dibna looma dhicin doorasho dib uma dhicin maxaa yidhahdaa barlamaano lama dheereen waxaa lagu go-aansaday in dalkana la difaaco doorashada ay socoto saasaa lagu soo maray dalka lagu soo gudbiyay lixdan iyo afartii waxaad waxaa timaadaa aadan cabdulle cusmaan ay laga guulaystay oo cabdirashiid cabdirashiid u guulaystay in uu maaragtaa xilkii ka degi asagoo aan muddadiisa dhammayn
dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa ka wada hadlay la dagaalanka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan la yeeshay safiirka soomaaliya u fadhiya soomaaliya waxaana waa safiirka soomaaliya iyo etoobiya waxaana ay ka wada hadleen xaaladaha siyaasadeed iyo sidoo kale amniga iyo la dagaalanka al-shabaab kulanka ayaa waxaa markaasi looga wada hadlay guud ahaan labada dal xaaladahooda iyo sidoo kale howlgalka midooda afrika ee amisom oo etoobiya ay qeyb ka tahay iyo qorshaha kala guurka qaranka iyo mustaqbalka amniga geeska afrika waxaana wasiirka gaashaandhigga uga mahad celiyey etoobiya dadaalka markaasi ay ku bixinaysa la dagaalanka al-shabaab iyo nabadeynta guud ahaan soomaaliya waxaana uu sheegay in markaasi soomaaliya ay uga mahad celinayso etoobiya la dagaalanka al-shabaab iyagoo markaasi kasii wada hadlay sidii loosii ambaqaadi lahaa dagaalkii ka dhanka ah al-shabaab guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii subaxnimo idaacadda dalsan aad ka dhegaysanayseen cidda wararka iyaga uu sheego waxay dib u eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii hufnaan tarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel